العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة إقراء بلو قيدا المريني سورة أهو الرئيسي قرآن كريم كأه يضع آيات كودم بأيانا يكتران سورة البقرة قيد كذا دنبا سيدا علماء كورما فنق الله إلى هذا علوم القرآن أي رجحيا وحوي آيات دودم بأيسينا يهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آيات لا بقرية دور استيتك لا بقرية زيادة سورة البقرة آخر كده وإذا نسوق بكريسي قرآن كريم كأس وحا إلى هاي هالك هرى ومضى وصى من نشهد سورة البلوغين أما الدرس كاوه الرئيو قاطي النبي عليه الصلاة والسلام أقونت شيء أقونت الله ينعظم نعمين كلاه وبحيه توقع للسوي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيها اسبربر دقي علمك أي عودك ama diinta iyo dunyada wax badan oo uu kaga fadli badan yahay buu xus oo ka mid ahaa cilmigu marka la infaaqiyo ama wax la bixiyo wuu kusii bataa halka adduunyadu marka la kharash gareeyo ay ku yaraato waayo qofku markuu cilmiga bixiyo daalacashada iyo rusuuquba uu sii badanaya waxa uu lahaa cilmigu isagaa ku ilaaliya oo qofka akhlaaq iyo iimaan iyo edabba uu siiya qofka aqoon-yahanka ah laakiin adduunka adaa ilaaliya adduunku wuxuu qofka uga baahan yahay ilaalin buu uga baahan yahay adduun waxaa la yidhaahdo cilmigu waa sifo laasima sifo qofka ku dhegan wey marka cali waxa uu leeyahy laakiin cuudku waa munfasil hebel waa qani maaha sifo qofka ku xidhan hadduu qaxo wuu ka tegi karaa xoolaha kam wa kam imisaynu aragnay xoolihiisi ka cararay oo dabeetana asbaxa faqiiran siduu qani u ahaa dabeetana maalkii meel uu marayba marka sifo ku xidhan maaha oo laasima waa munfasil laakiin marka la yidhaha fulaan caalim cilmigiisi uu iska wata yaqtacu bihi alwaadi wannaadi meel walba uu ku maraya waxaad arkaysaa kolka fadliga iyo dheeraadka ay leedahay akrinta iyo fahamka iyo qoraalka saddexdaba saddexdaba aayaadka way ka muuqanayaan ilaahayna ugu mano sheegtay ummadda sidaa darteed bay tahay qof in aanu fudaydsanin waxbarashada waxaa la ydhaha oo asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim iyagoo weyn bay wax baran jireen abubakar iyo inankiisa iyo abubakar aabihii abuquxaafaba waxwada baran jiray ina waxaad moodaa dadku inay aqoonta ka waaweynaadeen mushkiladda mujtamaceennan haysataana mushkiladaha kuwa ugu waaweyn buu kamid yahay waxa la ydhaha jahligu waa dad iska wanaagsan soomaalidaoo diinta isaga jibo badan laakiin jahli baa wax badan dhaafinaya jahliga ayaa kharidaya marka isaga qabyaaladda u sababa oo kharashka iyo waxaan la idhaha balwadda iyo qaadka u sababa jahliga kullu dalik waa musiibo waxa waliba ay ku wareegayaan aqoonta ha loo dadaalo runtii diinta iyo dunyada labadaba ilaahay baa haddaba waxa uu xusay mid bani aadamka ka mid ahoo nicmadii ilaahay uu siiyey ee isagu ka gaaloobay shukrigeedii abijahal ninkan la idhahday suuradda qaybteeda dambe ayay ka waramaysa sababtu ay ku soo degtay macnaha inkastoo xukunku caam yahay abijahal waxau ahaa nin kibray oo mar walba mid kibray wuu badan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u hanjabay kolkaasuu nebiguna iska waabiyey dabeedna wuxuu ihi sidaad dee ii waabin kartaa waad ogtay maanta haddaan hayaa idhaahdo in naadiga iyo fagaaraha saaxiibadayda ay ku badan yihin dabeetana hadday guug soo idhaahdaan dee ay ii hilinayaan waad ogtay sidaad u hadli kartaaba ilaahay baa aayaadkan soo dejiy waxaa kaluu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam yaan ku arkin adoo tukanaya waa intii islaamku bilowga ahae shaksiyaadun ay nabiga wehelinayeen ay la socdeen maxamed ma idinkaoo arkaysaanunbuu foorfoorsadaa buuli maya yaan arkin isagoo foorsanaya qoortaan kaga joogsan doonaa buuli isagoo foorsanaya haddaan arko waa kii dabeedna isagoo nabiga kusii socda calayhi salaatu wasalaam oo tukanaya isla waxyeel saaxiibadii ay arkeen maalin maalmaha ka mida isagoo dib usoo guranaya war maxaa kugu dhacay bay idhahan soodigii kusii socdee maxamed lahaa waxbaan yeelaya wallahi inta aniga iyo isaga noo dhaxays ayuunbaa god weyne uu ka dilaaco naare ee ka holcaysa buuli bismi illaahi araxmaani araxiim kalaa buu ilahay yihi waxaa dhaba ina alinsaana ka gaalka ahi layadqaa wuu kibray kibirkaa gaalnimadaa ugu wacan an ra'aahu inuu arkay awgeed istaknaa isagoo maal yeeshay oo xoolo helay istaknaa macnaha ilaahay buu ka maarmay sidii wax ilaahay ka maarmuu isu dhigay oo adduunyo helay ina ilaa rabbika ilahaaga xaggiisu haday arrujuca noqodku ilahay unbaa la hortegi doonaa adduunyadanna isagoo faramaran buu ka tegi waa arun wey maalintii beder ayaa ibnaa cafraa labada saxaabi oo dhalinyaro ah ayaa laba seefood la gaadhay oo midba mar liqsiyey darbadii dabeedna isagoo dhegta dhiigga loo daray oo khiifla waa kii cabdilaahi bin mascuud karka jiidaya dheer halkaasay ugu dhammaatay kumabuu soo noqonba maka ara-ayta waxaad ka warantaa alladii gaalka yanhaa diidaya cabdan addoon buu u diiday salaada idaa sallaa markuu tukanayo nebi maxamed oo tukanayuu leeyahay ha tukani geedka salaad laydha ayaan kuu arkay ha tukani buu leeyahay waama tukadeen salaad la-aan faraya dadka ayuu ahaa ninkaa isaga ahy ara-ayta waxaad ka warantaa in kaana cala alhudaa haddii uu hanuunka ku sugan yahay nebi maxamed hanuunkii ilaahay uu doonayey inay addoomuhu ku hanuunaan xaq iyo la xidhiidhka ilaahay kii laftiisii buu nebigu ku hagaagay aw amara bitaqwa wa amara bitaqwa alla ka cabsina ummaddu faraya waa nebi hanuunsana ummadda hanuuninaya wey ilaahay ka cabsanaya ummadda alla ka cabsi ugu baaqaya waaba wixii la doonayeyba waa wixii bashar ku abuurnaa waa wixii rasusha loo soo diray waajibkii isagoo isu taagay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo darxumada dadka haysata ka daryeelaya ayaabuu deerifayntan bilaabay inuu xaqa ka deerifeeyo ara-ayta waxaad ka warantaa in kadaba hadduu beeniye kan gaalka ahy watawallaa uu sii jeedsaday marka macnaheedu waxa weye nebigu maadaamuu hanuun ku sugan yahay dadkana alla kacabsi farayo waajibkiisii waa fuliyey ayaa wixii ka saaraa tujaaha alumma isaguna kadaba watawallaa intuu xaqii beeniyey buu sii jeedsaday waa dayacmay isagana ibliis baa horkacay bal siduu kaasi kaa ugu diidi karaa waajibkii isagu dayacay wax lala yaabo wey ara-ayta istifaamkaasi waa la yaab wey alam yaclam miyaanu ogeyn gaalkaas biana allaha yaraa inuu ilaahay arkayo ilaaha boqorka ahi inuu arkayo kolkuu rasuulka u diidayo miyaanu ogeyn ha ogaado kallaa buu ilahay ha yeelin lain lam yantahi haddaanu caga dhigan oo aanu joogsanin waa la kari laayahay lanasfacan waxaanu qaban doonaa buu ilahay yidhi binnaasiya foodaanu qaban fooddaa la qaban doonaa fooddaasoo naasiyatin baanu qaban doonaa kaadibatin beenanaya khaadi'atin gefsan sidaasaa ilahay uu tilmaamay yucrafu lmujrimuuna bisimaahum fayu'khadu biannawaasi waalaqdaam waxaa waxaa lagu garanayaa maalinka qiyaamaha astaamahooda mujrimiinta lagu garanaya calaamaa ilahay uu ka muujinaya iyo cibro cid walba u muuqata waa la garanaya inuu kan yahay mujrimkii mufsidkaa kibray nicmadu ilaahay siiyey iyo maalkii awooddii ku kibray markaasaa malaa'igtana ilaahay uu ku faylinaya fa yu'khadu biannawaasi waalaqdaam waxaa la qabanayaa foodda iyo gomadaha waa qofkii oo waxaa la isku xidhayaa cagaha iyo iyo foodda dabeetana sidaasaa loogu garaangarinaya naarta ayaa lagu garaangarinaya naasiyadan sida labada aayadood aayaddan iyo aayaddaa kaleba ay xuseen iyo meelo badan nusuusta ay ku soo aroortay garaadka insaanka ee weyn baa ku jira maskaxda qaybta mudrikada la idhaah ee uu qofku ku dareemayo wax ee uu ku kala shaandhaynayo ee uu ku fikirayo ee uu xayawaanka kaga duwan yahay lidaalik baa marka uu qofku halkaa ka sujuudo ilaahay buu isu dhiibo u hogaansamay inta uu laakiin ka meeraystay inuu halkaa ilaahay u dhigo abaalkiisa waa ka falyadcu naadiya ha u yeedho fagaarihiisa macnaha kuwa ficiisa ah ee fagaaraa u jooga ha u yeedho naadigu waa halka had iyo jeer dadku ay isugu yimaadaane lagu caweeye ee inta markaa iska agdhow sidan imikaba naadiga loo yaqaano naadi kada naadi kada naadiga wacaas marka cidda naadiga iyo fagaaraha ku sugaysaa ardaaga lagu caweeyo kuwa ku sugaya uu tirsanayo ha u yeedho sanadcu zabaniya annaguna waxaanu u yeedhi baa ilaahay wi malaa'igta zabaniyada la idhaahdo calayha malaa'ikatun غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آيات داسا وحقبتك إيا أود الزبانية فصيريس وأما لايك غلاب شداد تلكود هو أدقي قلبكود هو أدقي أمرك إلهي يوم بكل شقايا إرقائيا الحريس كلام مجره هو سانا نأو يدي بأي الهاوي فأدرتت النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصحيحة وحوقرها حتى مركان تكني هراء يقصوا تلاصن لها قرطان كجا جوكسن يابو لها إيه malaa'igta kala dhufsan lahayd oo wasladba meel mari lahayd meeluu marayba lama arkeen sanadcu zabaniya kallaa buu ilaahay ha yeeli laa tutichu aqbalin wasjud ilaahay fooda u dhig waqtarib u dhawaaw u dhawaaw ilaahay amarkiisaasaa lagu adkeeyey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam taasuu guddoonsaday تاسانو عدنا وأوتو تنشرين إلا ودويرا كجتني لا تطعه واسجد واقترب سجودنا وحى إلهي لغو دوالك وقال السنوي marka uu adoonku ilaahay fooda u dhigo ee uu sujuudsay waqtigaas ugu dhow yahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid adoonku kolku ilaahay u sujuudsay buu ugu dhow yahay marka sujuuda dhexdeeda ducada ku dadaala waxa xaqiiqa in la idin aqbali suuratul qadr iyaduna waa quraanka makiga ah aan suuradu waxay xambaarsantahay bushaaro weyn oo ilaahay ummadan uu siiyey kuwoodii hore iyo kuwooda dambaba waa dariiqo ilaahay ugu cimri dheereeya ummadan maadaama cimrigooduba uu iska kooban yahay ciwad baa ilaahay uu siiyey markaasaa alla uu nagu kabay habeenkaa qofka khayr waafaqa wuxuu ka dhigan yahay qof shaqaystay saddex iyo siddeetan sano iyo dhowr bilood saddex iyo siddeetan sano waa waa xad dhaafsanba cumrulqaalibki shawdkaa iyo tallaabadaasaad jaraysa habeen keliya haddii aada waafaqdo habeenkaa isagaa maadaama ilaahay uu ku tilmaamay khayrun min alfi shahri habeenkan sida aayaadka ka muuqanaya waxa uu ku jiraa bisha ramadaan waxaanu ku jiraa tobanka dambe sida axaadiidta saxiixa ku sugan waxaanu u badan yahay axaadiidtu ay markaa misku waafaqsanyinba tirada isdhiman tirada isdhiman koob iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka waaba la soo ururiyeyba bishoo dhan hala dadaalo tobanka dambe hala sii dadaalo iyo tirada isdhimanba habeenada loogu badan yahay bay ka mid tahay habeenka toddoba iyo labaatanaad iyo koob iyo labaatanaad labadaba cumuuman habeenkaa laylatulqadri la idhaahdo oo qadri waa habeenka weyn weynida habeenkeeda weyn qofku wuu mudakaraya qofka habeenkaa waafaqa waa taabagal weyn horu socod weyn saa darteed baa laylatulqadri lagu tilmaamay markaa fursaddaa ilaahay ummadda uu siiyey inay ka faa'idaystaan weyn oo runtii waa laynagu soo dhow yahay waqtigii ramadaantu ee aynu aada uga faa'idaysano aynaan dayicin بسم الله الرحمن الرحيم إنا نقبو لهيد أنزلناه قرآن كوان سودة جني في ليلة القدر هذينك ليلة القدر يا هذينك سو قرآن سودة جي هذينك إنو رمضان كتير أمرك وحا كوع عطينا آيات كلا إلها وحا وتلماما سورة البقرة إن كسو أمرني إن قرآن رمضان سودة جي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مركا ديلة المامي قرآن كونه هذينك سودة جي mar labaadna ilaahay uu xusay in uu bisha ramadaan soo degay macnaheedu taasi waxay la mid tahay habeenkaasi waxa uu ku jira ramadaan ayuu ku jiraa wey xadiidka saxiixa ah xaddu tawaatur ku dhawaadayna waxa uu tilmaamayaa tobanka dambe wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyeen maa laylatu lqadr habeenkaa laylatulqadrigu waxa weeye laylatu lqadr weynida habeenkeedu khayrun wuxuu ka wanaag badan yahay min alfi shahr kun bilood طبعا كن بلوضا أنو هبينك كترين كن بلوضا ده هبينك كتره يدو مركا ويسكو صنيس هو كن أنو هبينك كترين أيا هبينك عملك اللقبتا أو كفضل دنيه مركا waxa ugu fiican ee khayriyada nasku uu tilmaamay khayr badnaantani waa qofkoo dambi dhaaf ma hela oo wixii hore ee uu geystay oo dhan ilaahay uu ka salabeeyo man qaama laylata alqadri إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيح حساس كحس قفك هذين كعباديسته عبادة سمكوا فقه سواء لو تاغن وقرآن أخرية والصلاة كتيرة والدعاء سنة اعتكاف كتيرة قيام قفك هذين كاسمية سواء إلهي إن أجرك قدونية وما يسمى إلا أقبل أيوه وحلقا عفا دنبي هرورا dembigii hore o dhan bal ka soo qaado hadaad lixdan jir tahay oo lagaa safeeyo oo aad dembi ka noqoto ilmo yaroo caawa dhashay oo kale arrin weyn weyn marka dee ha ka dhigin qiyaamka habeenkaa lagu jiro fii sabiilihum guri yuu inaga noqon iyo waxa loo waxaa la doondoonayaa nin miskiin oo maryo uskaga leh oo lacag sita fikraddaas waa expire baan u malaynaya iyada waa iska dhammaatay iminka waa laga gudba habeenka waxaa la doonayaa wax dunyo ka weyn wey wax dunyo ka weyn تنزل الملائكة ملائكتي بسودك يسوى الروح إيا ملك الجبريل فيها هذين كان حديث بإذن ربهم ألا أمر كيسي كسودك إيان إيا فصح إلى هاوسي ملائكتا ساي ملايا محريس بإلا سودك إيان تنبداف إلى هاو الدري إيا خير إيا برك إيا أرمى فولد دونا سمت كدحديث فيها يفرق كل أمر حكيم من كل أمر بإلا سودك إيان سايدا كلاين وآخرين تلباميس waa warbix waa arrimaha sanadka furi doona iyo qorshayaasha rabbi ee malaa'igtu ay howlgelin doonaan sanadka dhexdiisa ay la soo degayaan salaamun hiya nabadgelya ayay ahaatay habeenkaas xataa madlaci ilfajri ilaa waa beriga laga gaadho waa nabadgelyo ilaahay baa shaydaan ka nabadgeliyey addoommaha iyo xumaan iyo aqbal la-aan intaba ilaahay waa ka nabadgeliyey bashaaradaa weyn buu habeenkaasi leeyahy waaba la ii sheegay buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam fatalaaxaa rajulaani laba nin unbaaba murmayba jaafaajiriqu musiibaduu leeyahay wey waa habeenkaa intoo la yidhi ayuba hebel iyo hebel isqabsadama dabeetana eegiddii aan jalleecay aan iyagii kala qabashadooda iyo ergadooda bal hadda uu ku fikiray nebigu ayay u ilaaweyba marka waa raadka waa asharu lmacaasi macsiyadu raadka ay leedahay iyo muranka ayay runtii taasi ka mid tahay suuraddan laydhaha suuratu lbayina iyada iyo suuraddan kale ee ku xigta ayaa qur-aanka madaniga ah madiine kusoo degay labadan suuradood isku xiga waxay suuraddu ka waramaysaa qaybaha gaalada iyo halka ay iska taageen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diidmadii ay diideen iyo guud ahaanba dadka wuxuu ilaahay u abuurtay ee waxa la fare laga doonayo iyo sida loo abaalmarin doono bismi illaahi araxmaani araxiim lam yakun may ahaanin buu ilahay yidhi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo min ahli lkitaab kuwa kitaabka la siiye ah iyo walmushrikiina iyo kuwa sanam caabudka ahay may noqonin ma ahaanin munfakiina kuwa iska daynaya gaalnimadooda iyo halowga xataa ta'tiyahum lbayina ilaa uu arrinkii caddaa u yimaado rasuulun min allah rasuul alle xaggiisa ka yimi oo wax aada ugu caddaynaya jeeruu u yimaado rasuulkaasoo yatluu akhriyaya suxufan buu akhriyaya kutub mudaharatan la nadiifiyey fiihaa ay ku sugan tahay kutubun axkaam qayimatun toosan nidaam samaawi ahoo toosani kutubuu ku sugan yahay ayuu u akhriyayaa dadka uu gaadhsiinayaa saddexdaa aayadood macnahoodu waxa weeye nimanka mushrikiinta ah iyo kuwa ahlulkitaabka ah kuwoodii mu'miniinta noqday ayay ka warramayaan aayaadka marka ay ka tanaasuli karaan gaalnimada iyo halowga waxa weeye rasuulkii wax u bayaaminayay iyo qur-aankii wax u caddaynayay kolkuu u yimaado marka bushaaray tahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alla uu leeyahay caajisi horow soco dadaalkaaga iyo diintaada wad aada dadka gaadhsiinayso marka kuwii kitaabka la siiyey iyo kuwa mushrikiintihiiba kolka rasuulkuna u yimaado qur-aankana ilaahay uu ku soo dejiyo ee saa uu ku gaadhsiiyo ayay ka hali doonaan kufrigooda marka waxay khusaynaysaa aayaddu oo lagu fasirayaa intoodii gaalnimada ka hadhay ee iska daysay islaamtay haddii ay yihiin reer maka iyo haddii ay yihiin ahlukitaabkii madiine deganaaba qaybtan dambena marka waxa ay tilmaamaysaa iyaduna kuwii ka hadhay lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi waalmushrikiina may ahaanin labadaa qolo munfakiina kuwo iska daynaya maxay can maada can alkufri waaldalaali waalgay baadida iskama daynayan xataa ta'tiyahum albayina shaygii aada u caddaa jeer uu yimaado oo rasuulku waa bayina oo kii aada wuxu bayaaminaya weye qur-aankuna kii aada wuxu bayaaminaya weye marka rasuulun min allahi jeer uu yimaado rasuulka wuxu bayaaminaya jeer uu yimaado yatluu suxufan mudahara kutub la nadiifiye akhriyaya manaa xaashiye la nadiifiyey iyo waxyi samaawi u akhriyaya nebigu fiiha kutubun qayima maktuubaat qayima axkaam toosan oo wanaagsan oo samaawiya oo ilaahay addoommaha uu ku jahaynayo ku badbaadinayo ayaa ku sugan waxyiga lagu soo dejiya nebi maxamed iyo qur-aankan marka kolkii qur-aankani uu yimi iyo rasuulkani wax walba u caddaynayaa way iska dayn doonaan gaalnimadooda dee qurayshna waa la ogyahay iyo carab sida ay usoo galeen diintii ilahay wadakhaluu fii diin illahi afwaaja idaa jaa nasru llahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaajan afwaaja kol hadday diintii ilaahay usoo galeen infakuu cani alkufr waaldalaal way ka fuqeen intii ka hadhayna alla wuxuu soo waxau uhi wamaa tafaraqa may kala tegin aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum albayina rasuulkii iyo waxyigii waxu caddaynayay markii uu yimid ayuunbay iskhilaafeen marka khilaafka waxa ku eedaysan kuwa rasuulka u rumayn waayey uu markhaati furi waayey ee raaci waayey ahlukitaabka kuwa ceebaysani waa kuwa marka cadaaladda qur-aanka weeye inuu xusu ammaanay intii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rubaysay raacday hormuudka uu ka ahaa axmed unajaashi alxabashi iyo cabdullaahi bnu salaam iyo raggii salmaan alfarisi raggii lamid a waktiga ay iskhilaafeen waa markii kitaabka waa markii uu yimi qur-aanku iyo rasuulku kolkii ay u yimaadeen ayay iskhilaafeen oo qola nabiga raacday qolana diid wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan unbaa la faray mukhlisiina lahu diin iyagoo cibaadada ilaahay u gooni yeelaya oon cid kale la wadaajinayn xunafaaa iyagoo usoo leexanaya rabbi xaggiisa rabbi iyo rasuul iyo qur-aanka iyagoo usoo leexanaya wixii xunna kasoo janjeersamaya wa yuqiimu salaa salaada inay oogaan oo ay dhammaystiraan baa la faray wa yu'tu zakaa sakadana ay quuraan ay bixiyaan wadaalika sidaasoo la yeelaa diinu lqayima waa diintii toosnay diinta toosana dad ilaahay uu ku addoonsaday waa taa weyi qofku laba arrimood uu la imanayo inuu ilaahay caabudo daacadnimona uu ku caabudo rasuulkiisana uu raaco sala allahu calayhi wasalam taas weeye waxaa la fareen laga doonaya waxa weeye cibaado ikhlaaskeeda leh oo itibaaceeda leh in nabiga laga dayda calayhi salaatu wasalaam wadalika diinu lqayima marka dadkan wixii la faray inaanay u kicin oo aanay fulinin ba aayadda rabbi uu ku yeeday ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo min ahli lkitaabi waalmushrikiin kuwii kitaabka la siiyey yuhuud iyo nasaaro lahaa iyo kuwii aan kitaabnaba haysan ee carbeed fii naari jahannama bay ku jiraan naartaasay bartanka u galeen khaalidiina fiiha way ku waarayaan ulaa'ika hum sharu lbariya khalqiga ilaahay oo dhan bay ugu shar badayn haddaad doonayso yaa ugu guuldarro badan yuu ilaahay ugu necab yahay yuu ugu cadho badan yahay wuxuu abuuray oo dhan waa gaalka waxa uu qur-aanku ku tilmaamay sharu lbariya wuxuu ku tilmaamay ina shara dawaab alla waxaa dhulka dul tukubaya dhulka guudkiisa inuu yahay ka indhaha le ee dhagahala ee gaalka ah waxa uu rabbi ku tilmaamay inuu yahay caduw ullah laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa lama koolkoolin karo halka ilaahay ka taagan yihiinna lagama soo dhawayn karo saasaa nasku uxus ulaaika hum sharu lbariya waayo wuxuu siiyey rabbi kownkanuu ku casuumay khaliif buu ka dhigay wuu diyaariyey wax alla wax kastuu u baahnaayo wuxuu wax ku fahmi lahaa oo dhan buu ilaahay siiyey wixii oo dhan ba u dafiray ilaahay boqorkaabuu dafir uu yidhi ma jiro io aragsii iyo gacanta isaar baa ka dhacday gaalku halkaasu taagan yahi ka yidhaahda wuu jiraana isaguna si kalunbuu ilaahay u diidan yahi markuu dhahdo aakhirina ma jirto janniyo naarina ma jiro xisaabina ma jirto ilaahay ma karo un wey inuu isbedel dambe nagu sameeyo ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka alla rumeeyey camal fiican la sameeyey ulaa'ika hum khayru lbariya khalqiga ilaahay bay u khayr badan yihin mu'minku ilaahay u jeceliyey labadaa qole eg qolana waxaa ilahay uu ku tilmaamay wax alla waxa neefsada ee rabbi uu abuuray oo dhan inuu necab yahay qolana wax alla wuxuu abuuray oo dhan inuu ujecelyahay faariq baa udhexeeya aad bay u kala fogyi labadaa ka maseeyey ama isweydaariyey aad buu u ambasho iyo halow badan yahay ilahayna caruu ka kasbanaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa lazawaalu dunya ahwanu cinda allah min qatli nafsin mu'mina aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam adduunyadao dhan oo meesha ka baxdaa ilaahay agtiisa way ka saalantahay qof muslimahoo la dilo oo nafta laga jaro gardarro jazaa-uhum abaalkoodu dadkaa la rumeeyey cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ahaaday ilaahay agtiisa abaalmarinta u taallaa maxay jannaatu cadnin waa beero sugan تجري من تحتها الأنهار هستيذنا وبياشي أي قلقليا خالدين فيها أبدا ولقود بنا ويكواريا ولقود بنا ويكواريا كوان كلنا ولقود بنا ويكواريا ساسي مرتين لأن جنة داعي لسكما خلاصنا نارتا ملاها تي قول وكنت بس عدائن بعض الصحابة أنا كل دي أي شك لقوريه أيام السلادة ابن القيم واكا كيرا نقاش way tegaysaa iyadu muddo kadib bay dhammaanaysa isagoo dee dabcan nusuus iyo soo daliishanaya laakiin sida jumhuur lmuslimiin dee ay u badan yihiin waxa weeye in naar qolana naar un ay ku waarayso qolana ay ku waarayso uun jannada ah oo geeridiina waa laga gowracay oo wax geeri la yidhahdaa ma jiro xadiidka saxiixa ay sidaa u xus dabeedna waxaa leeya khuluudun bilaa mawt qolaba meesheeda ha calafsato taasunbaa raajixa radia allaahu canhum waraduu canhum ilaahay baa ka raali noqday iyaguna ilaahay bay ka raali noqdeen weliba raali noqoshaha ilaahay iyaga uu ka raali noqday buu horreysiiyey aayadda radia allaahu canhum ilaahay baa iyaga ka raali noqday waraduu canhu iyaguna markaasay raali ka noqdeen isaga wixii uu sii yeebay la dhaceenay ku mabsuudeen waxalla waxaynu u ordayna adduunyadan aynu u noolla aynu u imtixaananahay waa inaynu ilaahay raali gelino ilaaha boqorka ah raali noqoshihiisa si aynu u helno ayaynu u ordaynaa aynu u camalfalaynaa ibtiqaa'a mardaatillaahi baynu u samaynaynaa waxalla waxaynu bixinaynaa iyo waxaynu qabanayno iyo waxaynu ku safraynaa adduunyadan iyo waxaynu cibaado wadno waa ibtiqaa'a mardaatillaah tiibay heleen daalika buu lahay arrinkaas sarreeyaa qiimaha badan liman cid buu u sugnaaday khashya rabbah ilaahaysa ka cabsada bikulli maa maa taxmiluhu lkalima macnaha macnaha kelmaddu xambaarsantaoo miisaankiisa iska leh waa cidda ilaahaysa ka cabsada adduunyada ka cabsada aakhira tegidiisa ka cabsada horjoogsigiisa ka cabsada xumaanta samaynteeda ilaahay kaga cabsada waajibka fulintiisa ilaahay kaga cabsada xuquuqda lagu leeyaho dhan markuu qofkani fulinayo ilaahay buu ka cabsada wax kastuu samaynaya ilaahay buu kaga cabsanaya hadduu salaad tukanayo salaatul caado maaha hadduu isnadiifinayo nadaafad caadaa maaha لكن كل ذلك وعباده لمن خشي ربه سورة إذا سلسلت إله سورة الزلزلة وحويان يدنا القرآن مدنية مقالك قيامها بحنا يدنا يد تلوك لتغي بسم الله الرحمن الرحيم ألا وحر إلى زلزلة الأرض للكي مركا لقلقله زلزالها قلقل زيدي إلهي كل كي هرابك بمركو نقاتيو سيدا أنت الله الرحمن saasoo kale markuu lulo wa akhrajat alardu dhulkiina ay soo tufto ahqaalahaa culaystayaasheedii wa qaala alinsaanu ina bani aadamna uu idhaahdo maa lahaa maxaa tolow u sugnaaday ina bani aadamka hadalkani uu ka soo yeedhayo waa ka yaabsaneen rumaysnaynba markiisa hore markiisa hore aanu qorshaha ugu jirin isbeddelkani dabeetana wuu yaabay qofkii muuminka ahaa isagu dee hore usii rumaysnaabaa waa kuwii odhanaya man bacaanaa min marqadina haadaa maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun hurdaanu ku jirnay iyo xabaal ayaa naga soo saaray yaa laytahaa kaanat alqaadiya kii odhanaya wey miyay noloshu sidii hore ku dhammaato isbeddelkan iyo dhulkan iyo waxaan muxuu ahaa wa qaala alinsaanu maa laha ayu shayin sabata laha maxaa ku dhacay siday ahaan jirtee yowma-idin maalinta intaasoo arrimood dhacdo tuxadisu akhbaaraha wararkeedii bay sheegi doontaa waxay dabadda soo dhigi warbixintii ay haysay oo dhan dhulku wa akhrajat ilardu adqaalaha dhulku culaystayaashiisii uu soo tufo adqaasha iyo culaysku waa wixii gudaha ugu jiray noocu doonayaba ha ahaado bani aadam baa ku aasnaa way soo tufi macdan iyo khayraad baa ku aasnaa way soo tufi cadaab iyo waxyaabo ilaahay uu ku idmaaro ku asturay baa jiray way soo tufi xadiid saxiixa baa waxa uu xusayay inay tufi doonto macdan iyo dahab iyo wax hore loo gaari kari waayo la qodi kari waayo mitla alufduwaana sida tiirarkan oo kale ah ayay saa usoo tufaysa dabeetana markaasuu insaankiisaa u eegi karaya isagoon qaadan karayn malkaasaa wuxuu leeyay makaasaan cid ku dilay makaasaa gacanta laygu jaray makaasaanu ilaahay isku seegnay manaa wuxuu ka murugaysan yahy uu ka xun yahay adduunyadii ilaahay uu u seegay oo maanta ag dheemana maxaa khayraada hortiisuu yaalla insaankii mala qaadan karayo afqaalaha waa waxay cuslaynaya akhbaartan ay sheegaysaana waa warbixin ay samayso warbixin bay ka qoraysaa dadka dhulka intanaynu ku dulnoolnahay markhaati buu yahay ama sharka ayuu markhaati ku yahay ama khayrka macnaa qofku shar iyo khayr wixii uu sameeyey sidaa daraaddeed ayaa ilaahay ui wanaktubu maa qadamuu aahaarahum waxaa la qorayaa raadkii wixii ay dadku horraysiiyeen iyo raadkoodiiba marka waxa fiican haddaad dhulka marayso inaad wax khayr leh inuu kugu markhaati kaco ku xisaabtanto oo waa deeta layidhi markaa dariiqa kolkaad khayr u socoto labada dariiq buu kala dugi jiray nebigu markuu ciid tega salaada ciidda tegayo waddana wuu ka tegi jiray waddana wuu kasoo noqon jiray jumcadana saasoo kale inaad samayso wey waa xikmadda loo yidhi salaadaha ha lagu tukada meelo kala duwan si markhaatiga uu bato balka war tuxadisu akhbaaraha maalinka dhulkii inuu fayl kuu soo saaro inta meeloodeed fadhiisatay inta meeloodeed martay wixii aada waday waaya bianna rabbaka ilaahaaga ayaa awxaa lahaa u waaxyooday ilaahay baa u waaxyooday hayaabin aha odhanin ciid buu ahaa dhulku wax laga beerto oo xun lagu dhiste iyo baroodho la qaatuu iska ahaaye maxaa kale u ka hadliyey dee waxaa lagu yihi bianna rabbaka awxaa lahaa ilaahay baa ku buuxiyey sidan maxaad ula yaabaysaa jihaas yaro iyo agab yaro aynu samaysanay ayaa soo tufo wax alla wixii lagu buuxiyey oo dhan ee lagu faygareeyey buu soo dibadda soo dhigaya ilaahay boqorkaaba saa ugu buuxiyey yowma-idin maalintaa yasturu nnaasu dadku way soo fulayaanoo waxay ka soo fuli halkii uu ilaahay ka soo dareeriyey ashtaatan iyagoo kala tagsan liyuraw acmaalahum si camaladooda loo tusiyo maalintaa camaladooda la tusinaya qubuurtii baa laga soo dareeriyey jidkii siraad baa la marinayaa kafad iyo miisaan baa loo taagay jannadii iyo naartiina way kasii dambeeyaan masiirkiisuna meesha uu noqonayaa waxa weeye halka uu kolba u qaato kaarka halka u qaato wey liyuraw acmaalahum ashtaatan way kala tagsan aad bay u kala fogyiin maalinta mid faraxsanoo wejigiisu iftiimaya iyo mid qamuunyadu ay ku badan tahay faman yacmal buu ilaahay yihi qofka sameeyey mithqaala daratin darada wax la eg quraanjada aadka u yar ama geedka darada la yidhaahdo wax la eg waa wax aada u yar inshuun qabanayso kaa wax la eg oo khayran wanaaga qofka sameeyana huu arki doonaa waman yacmal midka midka sameeyey mithqaala daratin darada wax la eg oo sharan xuma ahna yara huu arki doonaa ana camalku ma lumo camalkii waa kaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam su-aal baa la weydiiyey dameeraha wax ma ka waajibaysaa saka ah hal fi lxamiiri zakaa kolkaasuu rasuulku yihi sala allahu alay slm xadidkan waa saxeix wax gaarahi oo tilmaamaya inay saka ku waajibayso iguma soo degin ilaa hadihi alaaya aljaamica alfaadda aayaddan macnaha ballaaran sheegaysa ee habka ay u hadlaysaana uu yahay mid xeel dheer oo gaara ee sheegaysa wax khayrana inaan laga tegayn wax sharana inaan laga tegayn aayadaasun inay u dariishano mooyaane marka aayaddan u akriyo labadan aayadood faman yacmal mithqaala daratin khayran yara marka dee qofku haddii uu wax bixiyo noocuu doonayaba ha ahaado waajib iyo sunno midku doonayaba ha ahaado dabeer iyo farasku doonaya ha ka bixiye qofku hadduu waxun bixiyo laga dhaafi maayo sheegaysa marka macnaheedu qofkii wax bixinaya waajib bayuu ku ahaanine wax khaas oo ku soo aroray bay u jirin dee fadligu ilaahay kama luminaya wey suuraddan la yidhaahdo suuratu alcaadiyaat waa suuraddii boqolaad ee tirada buuxisay boqol iyo afar iyo tobanka suuradood iyaduna waxa ay tilmaantay waxyaabaha ilaahay u abuuro addoommahan ugu nicmeeyey ee khayrka ah ee uu siiyey qeyb ka mid ah oo ah gaadiidka insaanku gaadiidka aada buu ugu baahan yahay gaadiidka weliba dabiiciga ah ee ilaahay u abuuray ee isagu gacmihiisaba aanu ku farsamaynin iyo fardaan insaankii iyo halka uu adduunyada ka taagan yahay ee xustay suuradda iyo hadda xisaab inay dambayso oo laga daba imanayo qofka wixii loo dhiibayba bismi illaahi araxmaani araxiim waalcaadiyaati buu ilahay yidhi waalcaadiyaati baan ku dhaartay uqsimu bilcaadiyaat wowgan waawilqasam baa la ydhaha fardaha ordaya dabxan yadbaxna dabxan iyagoo cod iyo hiinraagna leh falmuuriyaati baan ku dhaartay buu ilahay yidhi kuwa hurinaya qadxan hurin ee qoobka dhagaxa la dhacaya dhimbiilaha ka duulinaya falmugiiraati fardaha weeraraya ayaan ku dhaartay cadowga subxan goor barqa ah barqa gaab iyagoo cadowga weeraraya kuwaasaan ku dhaartay oo mujaahidiin ilaahay ay fuushayin faaharna way kiciyeen bihi bidaalika almakaan goobtaa ay cadowga ka heleen naqcan boodh bay ka duuliyeen ma ordayaba farasaan boodh kiciniye boodh bay ka duuliyeen fawasadna waxa ay dhex galeen bihi bisababi dalika algubaar bisababi dalika anaqc boodhkaa isaga ah ee kacay iyagoo ku gabaday waxa ay dhex galeen jamcan koox dhan oo cadowga ah intaasaan ku dhaartay ina alinsaana lirabbihi la kanuud kaloo gaalka ahi ilaahiisa la kanuud la kafuur mid ka gaaloobay weeyo nicmada ilaahay uu siiyaan ugu mahadnaqay dhowrkaa sifo fardaha iska leh caadiyaad muuriyaad mugiiraad fa aharna fawasadna iyaguna waa sifaday cadowga u weerareen iyo siday dab uga hindhisiiyeen taasunbay markaa tilmaamaysa marka caadiyaadku dee caddaa u orday yacdi caadiyaad waa kuwa dhababacaynaya faraska jawaadka ah aada u dhababacaynaya wey dabxanna waxa weeyaan isaguna waa codka marka had iyo jeer faras uu dee xiiquu xoog u ordo waxa ka soo baxaya gurxan iyo raadiisa weeye codka ka soo baxaya daxiga muuriyaadku waa had iyo jeer meel dhagaxa marka ay farduhu ordayaan qoobkana ay ku dhuftaan dhagaxa waxa habeenkii muuqda iyo waktiga himse himsaha ee salaada subax oo kale dhimbiilo dhimbiilay iskaga sii daynayaan dhagaxa ay marayaan qadxana waa hurin mugiiraadku waa weer subxan goor barqaabay weeraraan fardahaas oo dagaalka nebiga iyo asxaabta subaxa u badnaa ama casarka waktiga walwalka iyo qabowgu soo dhaco goortaas ayaa weerarkiisu ahaa inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin sabaaxu lmundariin kuwo loo diga subaxood baa xumaaday oo subax aggaa la weeraray aynu eray eraysu dul taagnay fa aharna ishaaradu waa kicinta naqciguna waa boorka boor bay kiciyeen xooga oo markay banaanka marayaan ciiray kicinayaan ciiradaasina waxa ay ka faa'iido tahay fawasadna bihi jamcan inay dhex galaan cadow uruursan inay bartanka u galaan diyaaradaha iyo tawaangidaba imika waxaa qalabka militariga lagu dagaalamo batona qiiqa sii daayaa loo sameeya wataangigu intuu halkan ka rida madfaca ayuu dabeetana ninka wadaa boton buu taabanayaa qiiq buu sii daynaya aada u fara badan dabeetana xaggaasu uga dhaqaaqaya marka cidda soo shiishaysee soo tooganaysaa dee qiiqii unbay la soo eeganaysaa isna halkaasu haddana istaago mid kale u kasii ridaysa diyaaraddiina qiiq bay sii daysay waana islabarogtay dabeetna way ka dhaqaajisay waa waa yoolbeenaad ayay markaa samaynaytaas samaynaysa marka boorkii ay kiciyeen ayaa iyagoo ku gabanayabay jamcan min alcadow ayay bartanka u galeen ka faa'idaystay waxaan umalaynaya waa la fahmay xasaan binu haabit radia allahu canhu oo ahaa gabayaagii nebiga ayaa sifooyin buu farduhu sifaynayay markaasaa waxa uu lahaa tadallu jiyaadunaa mutamaddiraatin tulatimuhuna bilkhumuri nnisaau fardaha iyagu waxa ay noqdaan mutamadiraat mid dhidid badan leh sida ay u ordayaanay maalintaa cadowga u weerarayaan markaasaa tulatimuhuna bilkhumuri nisaa dumarkuna iyaga oo ka mafsuuday sida ay cadowga u galeen foodadooday dhididka ka mariyaan ayuu lahaa yubaariina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alasalu dimaau kolkaasaa xakamahooduna uu aada u dhaqaaqaya iyo kursiga la saaray aada buu u dhaqaaqayaa buuli calaa aktaafihaa alasalu dimaa iyadoo garbaheedana ay saaran yihiin warmo u ooman dhiigga cadowga warankii cadowga laga taagi lahaana hade wuu dul saaran yahay buuli markaasu dabeedna dee inta kale waxa ay sii khusaysaa gaalada iyo say nebiga uhor joogsadeen gabayga intaasa fardaha ka khusaysta in carabaa sifeynaya faraska iyo xaalkiisao markaasaa waxa uhi faraskiisu ammaanaya mukirun mufirun muqbilun mudbirun macan ka julmuudi sakrin xatahu saylu min calu mukirun mufirun wuu sii boodaa soo boodaa buuhi haddana muqbilun mudbirun wuu sii jeedaa soo jeedaa macan intaaba mar quruu yahay buui sii jeed iyo soo jeed iyo weerar iyo kadajin waa mar qura sidii dhagax laga soo raariday caso weyn oo buur dhakadeed laga soo raariday fardaha soo gabayga soomaalida iyo faraska wuxuu ka yidhi ina idinkaa idiin daay idinka idinkaa kusii darsan doona aada uma aqaana gabayga soomaalida waaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam faraska wuu ka warramay wuxuu ihi alkhaylu macquudun binawaasiha alkhayru ilaa yawmi alqiyaama xadiidkii saxiixa fardaha foodooda waxaa lagu xidhay khayr ilaa qiyaamaha horumarba ha la helo oo gaadiid ciriyo dhulba ka dagaalamayaba ha la hele haddana ilaahay khayrunbuu ku xidhay lidaalik baad arkaysaa gaaladu kama dhammaadaan madaxdooda iyo ciidankooda iyo weli way wataan caasimadaha waaweyn iyo madaxtooyooyinka lagu haystaa lagu wataa laakiin dadka muslimiintaa maamalaha mooda in laga ilbaxay iyagu laakiin way wataan booliskii baa wata oo sportskii bay ku ciyaarayaan oo sidii baa loo wada ina alinsaana lirabbihi lakanuud ilaahay buu noqday mid ka gaaloobay insaanka wainahu calaa daalika la shahiid wainahu ilaahay calaa daalika kaa faldembiyeedka samaynaya la shahiidu mid harkaya wey shahiid ilaah boqorkaay markhaati buu ka yahay kaasi wuxuu samaynayo ilaahay kama libdhayo wainahu kan oo bani aadamka ahay lixubbi alkhayr maalka jacaylkiisa la shadiid wuu ku daran yahay la shadiid waa ku adag yahay lexe jecladiisu ma yara ka kanaantuu qofku maalka u qabaa way badan tahay marka cidda dee taqwo iyo alla kacabsi iyo ictiqaad wanaagsan iskaga fujisaana dee way iska fujin kii kalena wuu ku dheganaanu ku dheganaan wuxuu xusayay nabigu calayhi salaatu wasalaam tusaale shiddada iyo adayga qofka maalku uu ku adagay sii muujinay sii muujinaya markaasaa waxau lahaa qofka deeqsigaahay marka uu wax bixiyo waxaa jirkiisa kasii dabcaysa jubbad macnaha cabaadan waaweyn la gashadee khatiifku uu gashadoo kale ayaa jirkiisii kasii dabcaysa way sii dheeraanaysaa markastuu wax deeqaba ilaa ay cadigiisa gaadho raadkiisa ay baabiiso qofkan kale ee bakhaylka ana isagana way ku dhegaysaa marka aan idhaahno kolka hore laaskoodhad wey san laaskoodhadan feelaha lagu gashadoo kale qofka deeqsigaana way kasii dabcaysaa ilaa ay xagga hoose tagto oo mafsuud iyo farxad buu sii helaya kan kalena wuunay kusii dhegaysaa jubbadaas way kusii dhegaysaa adigu waxaad ka warantaa iyada oo biri uun ay feelaha kaaga ururaysa dee waxaad oonaysa iska daayay kugu dhegina markuu islaa bixiba way ku dhegaysa silsiladii baa midaba meel qabsanaysa dabeedna wuxuu odhanaya mar unaad nafistida iska dah iska dhaafaya wainahu lixubi lkhayr lashadiid marka waa laxa jeclada wax iskaga abuuraa insaanka dee ictiqaad iyo iimaanunbaa ka furfuri karta afalaa yaclamu miyaan ogeyn idaa bucsira marka lasoo qufo maa fi lqubuuri xabaalaha waxa ku sugan waxusila lasoo tubo maa fi suduuri laabaha waxa ku suganna lasoo ururiyo ina rabbahum ilaahoodu bihim addoommaha yowmaidin maalintaa la khabiir xoggaal inuu yahay miyaan ogeyn ha ogaado in la iskaga daba iman doono waxaanoo dadkiina qubuurta laga soo saari wixii laabtiisa ku asturnaana lasoo saari dee wixii asturnaa kor haddii lasoo saaray wixii muuqdayna hadalkiisa badaa ilahay maalintaa xogogaal buu u yahay xogogaal suuratu lqaarica suuraddan boqol iyo kow waa makiya muuqaalka qiyaamunba iyaduna horteenna keenaysa bismi illaahi araxmaani araxiim alqaaricatu tii garaacaysay maa wax weyn bay alqaaricatu ahaatay tii dhakada iyo wadnaha iyo qalbiga dadka ka garaacaysa iyo maskaxdaba oo qiyaamada ahi wax weyn bay ta arrinteeda allunbaa og weli maydaan gaadhin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa alqaarica taa qaaricada laydhaao qiyaamadii waxa ay tahay maxaa ku ogeysiiyey yowma yajcalu wildaana shiiba waa maalinka ubadka yaryari noqon doono asamaau munfatirun bih kaana wacduhu mafcuula waa maalinka ilmaha yar uu ciroobi doono tii dee uur lahayd dad dejin doonto tii ilma yar jaqsinaysayna ay laawi doonto yowma maalin buu ahaaday yakuunu nnaasu dadku ay noqon doonaan kalfaraashi balanbaalis almabthuuthi oo la kala firdhiyey balanbaalis ayax koronkoro kabajaa waxaan kacawn ee sidaa intuu u firrig yidhaahdo bilaa nidaamka ah shinnida iyo quraanjada iyo qaar nidaam iyo madaxtooy madaxnimo iyo boqortinimo la weeye iyo kala dambayn laakiin kuwa noocan oo kale ahi intay iska hor intay kacaan bay iska hor iyo daba jeestaan say isku dhacaan dadkii saasay u dawaqeen dowladdii nidaam sheeganaysay iyo qabiiladii nidaam sheeganaysay iyo wixii oo dhami lume wa takuunu ljibaalu buurihiina waxay noqon doontaa ka lacihni suuf oo kale almanfuush oo la rifoo la feeday suuf markiisa horeba iska faraara lahaa taagtaag lahaa oo haddana hun noqdo baali noqday oo haddana saa loo kala feeday in yariba dee meelunbay mari fa amaa man haqulat cidda ay cuslaato mawaasiinuhu miisaankiisii khayrku fa huwa fii ciishati raadiya nolol mabsuuduu ku sugan yahi nolol raalli ah bal ka waran noloshiibaa raalli noqotay ka ku jirayna horeybuu ka raalliyahay wa amaa man khafad cidda ay fududaato mawaasiinu miisaankiisii khayrku fa ummuhu haawiya hooyadii naarta magacaa laydhaa weeye hebel wax hebel halkaasaa u hooye hooye iyo ilmaheed ma kala dhammaadaan hawuu kaga dhammaada isagoo weynaado gadhlunbuu hooye leey wuu ka agdhowye wuu kusoo wareegi wuu kusoo noqon kan iyo naari ma kala dhammaanayaan fa ummuhu haawiya siday isu laasimayaan baa ah sida ilmaha iyo hooyadu isu laasimaan marka maalintaa dee kafada iyo miisaan baa jira oo carabkaasaa loo eegaya talow dhan kuwuu ciiri doonaa qofkaa la miisaamaya kutubtiisaa la miisaamaya camalkiisaa la miisaamaya waxoo dhanba ha qanca wey qur-aankay ku quuso ayaa ka dhacaysa yaad eersanaysaa weeye waxana waa wixii aada samaysay adigu aada soo diyaarisee wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyeen maa hiya naartaasi waxa ay tahay naarun xaamiyatun waa naar kulul weeye naar ilaahay uuna ogyaho aada u kulul wey suuradda laydhaa suuratu takaatur alhaakum iyaduna suuradda hore sideedoo kalun bay u hadlaysa iyo inuu dambeeyo maalin la yaab badan oo haddii qofka muuminka ahi maanta cilmulyaqiin uu hayo macnaha cilmigeennu waa cilmi aynaan arag laakiin ogaanay oo ilaahay ka rumaysanay maalinta caynulyaqiin baa loo arkay oo horteenna iman doonta bal iyadoo maalinkaasi uu dambeeyo iyo naaraha ku dhex sugani mar hadda dadkiina halku maraya intaynu ifkan joogno bismi illaahi araxmaani araxiim alhaakum waxaa idin habsaamiyey oo idin mashquuliyey oo idin dawakiye atakaasur badtashu xataa zurtumu lmaqaabir jeeroo booqateen xabaalaha takaasurku waa dad iyo duunyo ehel iyo asxaab adduun noocyadii oo la ay badsadaan dadku ilaahay baa xus زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرف انت صدنا بغاش في الدنيا لا هي لو قرحي مركاسو قفكو كدب النعية هلين كيبو كفكرية هلين كيبو كتوسية سخت عقلي سيا ساعاتي ساكبو حسن لا الله مالها وطيع عطور لمالها لكن وحقو u ilaaway aakhiradana uu ilaaway atakaasur ilaa xabaasha ka gasheen xabaasha ka gasheen oo qofkii iyada oo xabaasha uu galayo iyo geerida intaba uu ilowsan yahay haafil uu ka yahay qaybina aanay rumaysnaynba ayaa naxashka la saaraya dabeetana waa lagu caraabinaya iyadoo tigirku meel kale uga go-an yahay ayuu xaggan u caraabaya waa hubaan wey xataa zurtum lmaqaabir xadiidkii saxiixa waa fasiraya النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وكل لبيا أو كتوسيا كسحنا يا حولها يا حولها يا راسها dadka waxay isu seegaan oo caayuu rufay oo xoolaha buu leeyahay wahalaka min malik xoolaha miyaad ku leedahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa amdayt hadda xoolaha saddex xun baad ka leedahay xaqiiqnimo marka la eego wixii aad cuntay ee xagga dabaad ka dhigtay iyo wixii aad gashatay ee hu ee aad markaa baali ka dhigtay ee ka dharkii kaa madhay weeye ka kuu yaalay shandada maaha kaa dad baa loo qaybin doonaayo jinaasada dharkeeda hayna tusina baa la odhan doonaa inaga siisiya masaakiinta hebelkii dhintay baa lahaa iyo wixii aad sadaqaysatay hore aada usii marsatay intaasun baad ka leedahay wamaa siwaa daalika fadaahibuhu wa taarikuhu linnaas wixii intaa ka soo hadhay waanaad ka tegi doontaa dad baana yeelan doona dadku habaku ku dhawaadeen oo islaamtaadi iyo ubadkaaga iyo aabbaha iyo hooyada haba ahaadeen laakiin de adiga maaha waa dad dad wey haddaad doontaan ku dafiri doona oo qiyaamaha kugu gacan sayri doona yawma yafru lmaru baa ila laydiye hadday doonaan kaa carari doonaba kuwaasaa u hadhay alhaakum atakaahuru xataa zurtum lmaqaabir marka qofku waa inuu barnaamij ka yeeshaa maalka sikada ka soo hadhay bajadu baasgareeyay yoomkii iyo bishii iyo sanadkii iyo baasgarays cidduu dee markaa ugu talagalay uu siiyo qorshaysan وبال سعره واجب تفاسير تقار كودا الآن قوي هين با واحد تلماما يانا عربي سفان والله أنا قاعدين كفضل أنا قاعدين كبضا يا أنا قاعدين كبضا تردي بعض التناح وقع الأسفير على اليو قار كود با واحد هذين سنة كين قريد أنا قبض ميد مركاتات بضم با أنا قاعدين الحوالة عن صويقنا كالا ينتي هبري انت من أون آه من دور انت من يهل يجي وين روحين سنة كي حوالة حوالة يسوى تريه قلقاسات دبتنا قريدا intii dhimatayba marka lagu daray ayay qoladaasi dhalatay way ku dhawaanaysaa soomaalidu soomaalidu inay xabaalaha isla tagaan ayay ku dhawaanayaan xataa zurtum lmaqaabir kalaa waxaa dhaba buu lahay ama kalaa sidaa ha yeelina sawfa taclamuuna hadhow ba idin ogaan waa marka geeridu timaado uma kalaa sawfa taclamuun hadhow ba idin garan doontaan oo qiyaamaha ah kalaa waxaa dhaba low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen cilma alyaqiin yaqiin dhab ah hadaa u ogaan lahaydeen lamaa facaltum dalik arrintaa maydaan samayseen macnaa yaqiinta dadka ka daciifee oo ka rumaysane ku talagalsan laftiisu ilaa heerkiisa ilaa heerka waxaan dambeeya kuma markaa kuma talagelayo uma rumaysna rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo macrifo dheer ilaahay uu siiyo aakhira iyo rabbigiisaba aada u yaqaane waxa uu leeyahay low taclamuuna maa aclam لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حتى اوغان لهيدين waxaan ogahay aniga waa la in nuuriye oo way baxsan tahay hortiisa ba la kuwa xabaalaha lagu dubaynayo heedalada la garaacayo la cadaabayana wuu maqli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu lahaa jiniyay insi mooyaane waxa kale way maqlayaan xooluhu waa kuwa ka didaya xabaalaha qaylada ka baxaysa wuu arkayay nebigu laba xabaalood buu lahaa kuwan waa cadaabay una way kadaadayihin buu lahaa kuwan ahlunaarkaa la tusay ahlujannaha la tusay haddaa ogaan lahaydeen wax yarna waa qusli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen buu nebigu calayhi لترون الجحيم النار تاسيدن أركيد اندها ساري ثم لترونها ويدن أركي دونتان عين اليقين يقين تي إشا أهيد إشينا أركي دونتان تدركونها بحاسة البشر إشا يدن ساري بقى. ثم لتسألون واليدن ويدين يوميد مالنتا عن النعيم برواقض إيا خير كي لها يدسي أيا ليدن سؤالي دوا رسولك صلى الله عليه وسلم مالن بو هركة ديكتيس طهر قرعنا قروش صابح أبو بكر يا عمرنا ويصابح saddexdoodii baa kulmay war maxaa ku soo saaray waqtigan ma haysat iyo mid waliba waxay isla qireen in uu busaaradii soo saar iyo qadalaan iyo gaajo oo dabeetana gurigiiba uu jiifiba kari waayey maxaynu idhahnaa taa ma rag may ahayn baynu idhaha iyo maxay u shaqaysan waayeen ay qamadii u doonan waayeen ma nacasyaal bay ahayn baynu idhahna maya war rag ka saahiday oo iyagu meel kale doortay bay hayaan oo markaas halkaa nafta usii carbinaya usii leelaya in saxaabiya haddii ay mareenna ninkaasi wuu soo dhoweeyeyoo waxa uu siiyey biyo iyo timir iyobuu siiyey wuu casuumay dabeedna nebigu aayaddan uu akriyo waxau hi latus'alunna yowmaidin cani innaciim wala nicmadan waa laydin weydiin doonaa nicmadaa kala nooc nooca waa laydin su-aali buu nebigu uri waa xusuus waa waxaa laynooga bahay inaynu xusuusanno marka calafka iyo oonta ilaahay uuna siiye aynu cunno aqawadina ha odhanin inta hebel oo kale maan helin iyo haddii aan sidaa hebel u raaxaysan lahayo miyaan halkaa gaadhnayo waanu rafaydsano waanu gaajaysannahay ha odhanine barhadayaada nicmada ilaahay u siiyey suurat alcasr bismi illaahi araxmaani araxiim walcasri baan ku dhaartay baa ilaahay ui salaada casar ama waktigaa casarkaba ee ina alinsaana kii oo bani aadam la odhan jiray lafii khusrin khasaaru bartanka ugu jiraa ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka alla rumeeyay amal fiican nafalay mooyaane kuwa labada arimood laga helay watawaasaw bil haqq wixii xaq iyo samaa ee ilaahay uu faray isu dardaarmay watawaasaw bis sabr sabr kana isu dardaarmay afartan arimood cid laga helay mooyaane intii kale lama khasaaray bartanka ugu jira asriga salaada casr waa lagu fasiray oo dee fadligeeda badan waxyaabo ilaahay ku dhaarto tan leedaraadka ay leeyihiin ayaa kamid ah waxyaabaha ugu dhaaranaya man faatatu al-asr man faatahu al-asr aw man tarakahu al-asr aw man taraka al-asr فكأنما وتر من أهله وماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو فقد حبط عمله قفك الصلاة عصر أي ضافته أما وردها كل ضافته ده هي سلوسي أنا يسقى ده كري كري لها يسقى معاصر ama qaylaad ay iskaga waxay ama sideedaba ha uga tago waxa uu ka dhigan yahay buu nebigu yidhi iyadoo laga keli yeelay dad iyo dunyada dalka waran reerkaagii aada ka soo kallahday saaka oo lagu idhaahdo aqalkiina wuu dumay islaamtii iyo ciyaalkiina way ku baabeen bakhaarkiina wuu gubtay bal sawirkaa ka warran adugu sawirkaasuu leeyahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة الوسطى وصلاة العصر أه فضلك إلى هاي رمتي يدي صلاة الصبح عصر أنا وقت بدنوليه ولا قف السرعة وعصر جينا يا عصر جي كهري وصورت ووقت بدنوليه هنا ولا قلت الماما قرن أنت ونوليه أما سمن كلا نوليه سمن كلا إلى هاي حقوق دارنا يدي سجى سعودين يا أبو ريا معموليه إن الإنسان أشى كتر توحى ليدابا وجنسية جنس الإنسان اسكوة ضدر خسارها سات كدين دون طايو هلقا سكوة باللبني هوس بوقع إلي هوس بوقع أول لبني إلا إنت المويان أفرتنا رمال عدة لغاها لي وإيمان عمل صالحة يضد كل قارسية وحيثا وقفك صالحا مسلحا وناكسيها أمدنا وناكسيها hadduu wax wanaajinayo weerar baa ku maqan shaydaanka iyo cadowga iyo cid walba kaga imanaye sabirkana isu dardaarmay lidaalik baa la odhan karaa waa diinti waa caqiida iyo cilmi iyo dacwad intaas ayay u wada socotaa aayaddu caqiido wanaagsan aamanuu iyo camal wanaagsan wa camilu saalixaat هي علم في عنية دعوة والتواصل بالصبر والتواصل بالحق والتواصل بالصبر أنت لقد دوني وقف أنا كذوك اللي رسول شيء لها لذلك طيب إمام الشافعي لها صورتني وإذا كف الله الله هذه تذكر القرآن هذا الله سيه أصحابتنا أي سكو أخري كده سكو أخري كده marka khayr yeelan maayaan dadka muslimiinta ah hadday isu aamusaan oo aanay wixiisan isu sheegin wixii xunna aanay isaga digin marka had iyo jeer ummadan islaamku ay karkaarka iyo kodada sii weydaartay halaagsantayna kolkaas ahayd markii madaxda loo aamusay loo munaafaqadeeyey ee saraaxadda loo sheegi waaye la toosin waaye loo digi waayey dee dadkii ay isla aamusay markaasay ayaa mushkiladu ay dhacday allahu subxaana watacaala aclam